guud ahaan deegaanka caabud waa uu fiican yahay saasaman barwaaqaa uu joogaa dadka asagoo barwaaqadaas nasrigaa ilaahay joogaa dana wuxuu haystaa nolol uu mataqaanaa ku damaashaado oo barwaaqadaas mataqaanaa uu ugu damaashaado dadna waxaa weeye dad gacmo mido weeye oo cayr ahoo dadka inay ku hoos nool yihiin mooyaane hadda ganacsina lahayn xoolana lahayn ma garata waan garta
caabuwaaq waxaa ku yaala toddobiyo toban kam baa ku yaala toddobiyo toban kam oo kale oo horeeyey kuwana kuwii horeeyey yihiin kuwana kuwii dambeeyey yihiin ma garata si wanaagsan
waawe dadkaasu bannaankay u yaalaan qoraxda iyo roobka iyo dabayshaba bannaankay u yaalaan waktiyaatan hadda sanadka kan bishii si shanaad lagu jiro bishii si lixaad hadda la gelayo wax wax wax ay heleen oo ay ka heleen caalamka ama soomaalida ma jiraan oo wax magaalada degmada caabud waa waxay ka helaan wax dhaasiisan ma jiraan ma garad waan gartay guddoomiye ee hadda waxaa lagu guda jiraa bishii barakeysneed ee ramadaan dadka inta badan ma wada awoodaan ee afurka ama howlaha la xidhiir ramadaanka ka maamulahaan adinku maxaad dadaal ah oo dadkaasi ugu gurmateen
walaada anagu inaan dadka wacyigelino oo waxhaysasiiya dhahno oo masaakiinta halabgudiya dhahno oo dadka waxhaysta aan dhahno walaalihiina baahan mataqaanaa waxtara oo afuriya inaanu dhahano unbay matataal khayri tahay annagu dhaqaalo aan hayno iyo mataqaan maamul naga sarreeyo aan wax ka sugayno aan dhahayn hadda usoo gurnada dadkan midna ma jira ma garat waan garta laakiin waxaad ka dhawaajisay inuusa jira maamul in ka sarreeya aawa galmudug sooma hoos tagtaan iyada
galmudug waxay raacday cabdikariim haddii aad inka doonayso been ooma rabo galmudug cabdikariim bay raacday cabdikariim baa la yimid cabdikariim bay raacday galmudug kale oo hadda la rajaynay hadda jirta ama la rajaynaya xataa ma jirto dib dambe xataa galmudug loo rajayn maayo in maamul galmudug layaa shaqeeyo oo oo galgaduud ka shaqeeyo dib looga rajayn maayo ma garatay aduma waxaad leedahay galmudug haata ma jirto
ma jirna galmudug wax la yidhahdaa ma jiraan sababtu maxay taha aad u haysaa marka galmudug waxaan u naqaanaa xaafad ku taala baraxley gaalkacyo ma garatay waxaan u naqaanaa hadde maamul haddii uu jiro maamulka waxaa weeye mujtamaca uu maamulka u yahay baa maamulka iskale asagaa ku dhan asagaa mataqaanaa wax ku qaybsada asagaa mataqaana hadday dhib tahay iyo hadday dheer tahay bay wadaago weeye ma garatay maamulka galmudug waa maamul buu ahaa cabdikariim iyo xasan sheekh waktigoodii maamul buu ahaa wuu shaqaynayay wax kasta ha ahaado laakiin maamul shaqeeyey buu ahaa maamul ka dambeeyey oo walaalow hadda anagu aan dhahno maamul baa jira ama waa shaqaynaya dembi lama rabo soon baan ku jiraay maanaan arag maanaan arag wax ummadda matalaya wax maamuloo ah maanaan arag wax wax u qaybinaya maanaan arag wax ka hadlaya masaaliixdooda iyo danihooda maanaan arag maanaan arag walaalow ma mataqaana waan ku wey waxbasha waa adiga oo hadda igala hadlaya cadaada oo weriyaa waa ogtaa waa iska waa iska ka weydiinaysaa waa ogtaa cadaada caabuga galmudug oo dhan galgaduud oo dhan waa og
laakiin guddoomiye ku-xigeen galmudug waxay leedahay madaxweyne ku-xigeen guddoomiye baarlamaan hay-ado dhisan ayaa jira adigu halkee wax ka aragta
walaalow caabugaan waxaa ka jira nin la yidhaahdo madaxweynaha waxmasarayaasha ma garat madaxweynuu sheegtay loor loor isbaanahay buu yidhi isbaarooyin buu dhigtay caabugaaq dhexdeeda wuxuu yidhi mataqaanaa wasiirka arrimaha gudaha waxaa ah ninka magaa dariiqyada dhexdeeda gooya wuxuu yidhi wasiirka gaashaandhigga waxaa ah dadka ninka laaya wuxuu yidhi wasiirka dhaqaalaha waxaa ah ninka mataqaanaa wixii barakacayaasha hay-aduhu keenaan dhunsada ma garatay madaxweynuu sheegtay ma garatay si wanaagsan walaalow haddee anagu kaas oo kaleeto walaalow anagu mataqaan uma naqaan madaxweyne mana ahan madaxweyne laakiin mudana guddoomiye xilligii la isku dhafay labada maamul ee ahlu sunna iyo galmudug adigu waxaa ka mid ahayd dadkii aadka usoo dhaweeyay isku dhafka labadaasi maamul haddana waxaa leedahay galmudug ma jirto halkee bay wax iska bedeleen waxaa run ah hankii aan qabay anugu hadda ka horna idaacadaha waa siiyey war inay fursad qaaliya tahay isku biirista labadaas maamul inay fursad qaaliya tahay oo reebi galmudug guul usoo heyatay tahay laakiin oo darastayda ama diyaastayda waxay noqotay midaan ku khasaaray oo seereeyey bay noqotay ma garatay waan garta maxaad odoraysaysa oo adigu aa arki weysa hadda waxaan waxaan odoraysayeyda ummadda galmudug inay mideebi doonto ummadda galmudug inay madadeebi doonto ummadda galmudug inay walaayeebi doonto geesaha ka istaagi doonta nasikooda si saxa oo cadaalad ah oo walaalnimo ah wax u qaybsadaan oo dalkooda iyo dalkooda iyo dalka diintoodaba u hagaajiyaan ma garat si wanaagsan
maya ma aanan arag middaas ma aanan arag waxaan arkay meel cidlaan waxaba ka tegin oo hadda ilaa wakti kan ay ka tidhi aduu khawaariij baa tahay aduu bidci baa tahay aduu miciis baa tahay iyo maamul dawli ah oo ku biiray shirhad shirhadda waxay kusoo biirtaa dawladda way kusoo biirtaa hubkay dhigtaa dawladday ka mid noqotaa laakiin dawlad shirhad ku biirtay weligay ma aanan arag ma aanan maqal taariikhda adduunyada oo dhanna kama jira xataa jamhadda yaad ula jeedaa
de waa waxaa weeye waa qoladii hore weeyade oo ka ka dhaxay ka dhibay
waan gartay laakiin dhanka kale waxaan kaa rabaa mudana guddoomiye waxaad sheegtay in adigu haatan aada jagada aad ku fadhiso aada ku shaqaynin adoo aad tahay magacuyaal bal arrinkaas ayadana sharxaad naga sii walaaba waxaana waxaa weeye annaga dadka iyaga dad shacab oo qabaa'il baa lagu degan yahay halkan maamul baa la dhisay maamulkan waxaa dhisay in xaasigelin kii ka horreeyey waxaa dhisay ninkii la oran jiray saacid saacid faarax garaad walaa maamullo caynkaas oo ooyo ooyays oo xoog yar baa ka jiray waktigoodii baa waktaa loo qabtay waktigii waa dhammaaday waktigii markii dhamaadayna dadkii waa ka hor yimid ma garat si wanaagsan
maamul dambeeto oo dadka ayagu ay dhisteenna ma jiro maamul galmudug waktigii ay jibay ay dhistay oo dib ugu soo noqotay magaaladana ma jiro sidaas darteed ayuu maamulkaan fadhiisi noqon
maamulka cabudwaaq ee hadduu ahaale guddoomiye guddoomiye ku-xigeen guddoomiye arrimo bulsho iyo ku-xigeenka adiga ah ma lama soo dhisin miya awal isaga oo lagama tasha bulshada
hadda annaga waxaa weye dad la magacaabay baana tiitalkii waa wadanaa ma garat waan garta
laakiin hadde waxaa weeye hadda kabacdi haddii nala doortana waa shaqaynayna haddaad tiitalkii wadatiin sababtu maxay tahay aada u shaqay laadin oo aada leedahay magacuyaal ayaana waxaa weeye dadka cawdaq waa ka warqabtaa waa isbilacaanooyin qabiil baa dhex martay sidaas darteed baa maamulkooda u shaqayn waaye ma garat si wanaagsan
ayaga haddana waxaa laga dhex wadaa isbulojisiin baa laga dhex wadaa maamuladii in loo mataqaanaa loo loo kala qaado waxyaabaha ay kala tabanayaan oo magaha iyo wax isu sheeganayaan oo oo sida dhaqanka soomaalida wax ku kala qaadan jirtay wax loo kala siiyo ma garat watigaa kabacdina markaasay u baahan tahay in la yidhaahdo maamul dhista oo maamul ay dhistaan oo golo kawsal oo ay ku ay meel kastaaba ku qanacsan tahay waa inay la timaadaa ma garat si wanaagsan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka waa in lagu tartamaayo wax furan oo cawda ku furan oo oo tartan ay waxa weeye maamulku sidaasu ku imaan karaa dadkuna ku aamini karaa walaaguna shaqayn karaa laakiin aniga hadda haddii xamar layga soo magacaabo farmaajo soo magacaabo caawda kama shaqayn karo cadaada kama shaqayn waan ka shaqayn karaa ma jiraan ma garat sax
waa in dadka aan u shaqaynayo aan dhex joogaa doortaan oo rabaan oo ayagu ay shaqada ii disabaan